sabuuradii cutubka lix iyo siddeetanaad rabbi ow dhegtaada ii soo dhigo ii jawaab waayo waxaan ahay miskiin iyo mid baahane naftayda dhowr waayo waxaan ahay mid cibaado leh ilaahow i badbaadi anigoo addoonkaaga isku kaaleeya saylow ii naxariiso waayo maalinta oo dhan adaan kuu qayshadaa saylow addoonkaaga naftiisa ka farxi waayo naftayda adigaan kor kuugu soo qaadaa waayo saylow waad wanaagsan tahay oo waxaad diyaar u tahay inaad dembi dhaafto waanad u naxariis badan tahay kuwa ku barya oo dhan rabbiyow baryadayda dhegta udhig oo codka baryootankayga maqal maalinta aan dhibaataysanahay adaan ku baryi doonaa waayo waad ii jawaabi doontaa saylow adigoo kale ilaahyada kuma jiro oo shuqulladaadana wax lamid ahu ma jiraan saylow quruubihii aad samaysay oo dham way iman doonaan oo hortaaday ku sujuudi doonaan waxay ammaani doonaan magacaaga waayo adigu waad weyn tahay oo waxyaalo yaa badanna waad samaysaa oo adiga keliya ayaa ilaaha rabbiyow jidkaaga i bar oo anna runtaadaan ku socon doonaa qalbigayga mid ka dhig si aan magacaaga uga cabsado saylow ilaahayow qalbigayga oo dhan waan kugu ammaanayaa oo weligayba waxaan ammaani doonaa magacaaga waayo naxariistaadu xaggayga way ku weyn tahay naftaydana waxaad ka soo samata bixisay she'oolka ugu hooseeya ilaahayow kuwa kibirka lahu way igu kaceen ururka dadka dulmiga badanna waxay doonayeen inay nafta iga qaadaan oo adigana kuma ay soo jeesan laakiinse adigu sayidoo waxaa tahay ilaah ay raxmad iyo nimco ka buuxaan oo cadhada u gaabiya oo naxariis iyo ruunba badan ii soo jeeso oo ii naxariiso oo anoo addoonkaaga xoogisi oo i badbaadi anoo wiilka addoontaada calaamad wanaaggaaga lagu garto itus si ay kuwa i nacabu u arkaan oo u ceeboobaan maxaa yeelay rabbiyow waad i caawisay oo waad ii qalbiqabuujisay